والcاaqبة للمتقين ولا cdوان إlا على الظالمين وأشhهd أn lا إلh إlا الله وحdه lا شhريka لh وأشhهd أنa محمdا عبdه ورسuله اللهma صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه وmن تبعهم بإحسان إlى yوم الdين أmا bعd إخواني في اللh kitaabkii silsilada ahaa oo shaksiyat almara almuslima gabadha muslimada ah aadaabteeda iyo waxa looga baahan yahay ayaynu waxaynu ku dhex jirnay fasalkii tobnaad oo oranayey almar'at almuslima maca mujtamicahaa sida ay dadkeeda ula dhaqmayso waxaynu sharaxnay dhowr qodob qodobka sagaalaad baan caawa ka qaadaynaa oo oranaya mutasifatun bilxayaa gabadha muslimada aadaabteeda waxaa ka mid a waxyaalaha looga baahan yahay oo ay ku tilmaaman tahay oo dabeecaddeeda laga helo inay tahay gabar muslimada oo xishood badan oo ka xishoonaysa wax walba oo xun xishoodkuna waa akhlaaq aada iyo aada u wanaagsan oo qofka muslimkaa ku bixinaysa daa'iman inuu isaga tago calaa tarki alqabiix wax walba oo xun inuu banaanka ka maro waalibticaadu can iltaksiiri fii xaqi asxaabi alxuquuq labadaa arrimood ayaa laga rabaa xishoodka tacriiftiisu xishoodka waxaa lagu tacriifinayaa inuu yahay akhlaaq wanaagsan oo qofka ku kalifaysa inuu ka tago wax walba oo xun kuna dadaalo inuu dadka xaqa kuleh xaqooda u guto hadday noqoto waaridkii xaqoodii hadday noqoto ahalkii hadday noqoto awlaadii iyo haddii ay noqoto xuquuqdii qofka bilow aadmiga iyo rabbigii abuurtay ka dhexaysay haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yihi laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana ilaahay wuxuu inoo caddeeyey inay rasuulka inoogu sugan tahay kudayasho wanaagsan haddaba marka kudayashadaa wanaagsan oo allihii subxaana qaadirkaa inoogu sheegay inay inoogu sugan tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu muujiyey nebigu habka wanaagsan oo waxa weeye xishoodka loola imaanayo saxaabada ayaa inoo caddaynaya marka bal nebigu sida uu u xishoon jiray can abi saciid alkhudriyi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ashadda xayaaan min alcadraa fii khidriha waxa uu leeyahay abi saciid nebiga calayhi salaatu wasalaam abu saciid alkhudri waa saxaabigii jaliilkaa waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga xishoodka wuxuu aada iyo aada uga xishood badnaa gabadha yartaa baa la yidhaahdaa oo bikrada ah oo aan weli nin arag ayaa la yidhahdaa cadra gabadha yartaa oo makhabiyada oo gurigeeda ku jirta waayo ragga gabadhu markay tahay gabar yara oo aan weli rag la macaamulin aad bay uga xishoonaysaa ragga laakiin naagtu markay weynaato oo waxa weeye ay barato ragga waxyaalo badan baa laga yaabaa inay aadi u aragto wuxuu yidhi fa idaa ra'aa shay-an yakrahuhu carafnaahu fii wejhi haddii uu wax dhibsanayo uu arkana wejigiisaan ka garan jirnay oo macnaha haddii uuna waxa markaa jeclaysanayn waa xadiis muttafaqun calayhi oo bukhaariga muslim welinaya haddaba maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam ay saxaabadii ku tilmaameen inuu ka xishood badnaa gabdhaha yar yarkaa oo waxa weeye bakaarada oo guryahooda joogo makhabiyooyinka maxaad moodaa marka waxa weeye dumarkii haddiiba nebigu saa u xishoonayey waxaad halkaa ka garanaysaa marka gabdhihii saxaabiyaadka ama ummahaat lmu'miniin oo waxa weeye nebiga akhlaaqdiisii garanayey oo la joogay inay aad iyo aad marka u xishoonayeen maadaama raggiiba saa ay u xishoonayeen haddaba nebigu waa inagu booriyey in la xishoodo rag iyo dumarba ma aha xishoodku dumarka keliya laakiin rag iyo dumarba waa looga baahan yahay si ay dadkii mujtamacii u noqdo dad wanaagsan oo akhlaaq leh fa can ibni cumar cimraan ibni xusein radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alxayaau laa ya'ti ila bikhayr xishoodku gebigiisuba waxaan khayr ahayn ma keeno oo macnaha xishoodkuba waa wada khayr muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim alxayaau khayrun kulluhu xishoodku kulligii waa khayr ama alxayaau kulluhu khayr suu u dhan yahay waa khayr haddaba maadaama xishoodkii uu khayr yahay oo wanaag yahay axaadiista qaar baa waxay ku soo aroortay inuu nebigu arkay nin saxaabiya oo nin kale oo walaalkiisa ku canaananaya xishood badni oo le maxaad la xishoonaysaa gabar miyaa tahay inaad waxaa la rabaa aad baad u xishood badan tahay xishoodkaaga yare oo waxa weeye dee raganimo muuji markaasuu nebigu wuxuu yihi daa alxayaau kulluhu khayr suu u dhan yahay waa khayr ama laa yaati ilaa bikhayr haddaba qofka xishooda wanaag oo dhan ayaa waxa weeye u sugnaaday waana inaynu ogaanaa ikhwaani fi llah wa akhawaati fi llah inuu yahay xishoodku min aliimaan iimaanka jannada lagu tegayo ayuu xishoodku ka mid yahay wdaliilu calى dalika xadiiثu abi hurayra radi allahu canhu can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba ow bidcun wa situuna shucba iimaanku waxa uu qeybsamaa dhowr iyo toddobaatan derajo oo laamood ama dhowr iyo lixdan fa afdaluhaa laa ilaaha ila allah waxa ugu wanaagsan oo ugu sarreeya riwaayadaha qaar baa odhanaya fa aclaaha ay macnaha laanta ugu sarraysa iimaanka oo iimaankao dhan ba ugu sarraysa o ugu wanaagsan waa shahaadada laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llah wa adnaaha imaadat aladaa can اطariiq midda ugu hoosaysana waa in xumaanta iyo waxa dadka dhibaya oo wasakda iyo waxa lamida ariiqa laga leexiyo maanta dadkii waxaa arkaysaa ariiqa wax walba lagu tuuraya bal in ariiqa laga leexiyo waxyaalaha xumaanta iyo wasakda waa min aliimaan wuxuu yihi marka xadiidka macalshaahidku waxa weeye lafdigan soo socda walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa laan ama waxa weeye derajo ka mid a iimaanka muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa werinay halkaa waxay inooga caddaatay marka axaadiidta hore waxay inoo caddaysay xishoodku kulligu inuu khayr yahay xadiidkana wuxuu inoo caddeeyey xishoodku inuu yahay min aliimaan oo iimaanka qeyb ka mid a inuu yahay iimaankana waad ogtihiin inuu qeybsamo oo shucab aliimaan uu kitaab dhan ka qoray imaam albayhaqi raximahullah haddaba xishoodkii wuxuu noqday qeyb ka mid a iimaanka qofka qofkii marka aan xishood lahayn oon xishoonaynin iimaan ma le waa qofka iimaankiisii ku cayaaray qofka xishoodka ka tegey xishoodkuna waa waxa xun oo dhan in laga dheeraado wixii wanaagana lagama xishoodo oo waxa weeye ina allaha laa yastaxyi waxa weye allihii subxaana qaadirkaa kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodo marka waxa xaqa oo wanaagsan oo fiican laga xishoon mayo ee waxa laga xishoonayo waa waxa xun wax walba oo diinta islaamka ku xun ama markaa dadka curfigooda ku xun waa in laga xishoodaa oo qofka waxaa la rabaa hadduu keligii yahay iyo haddii lala joogaba inuu xishoodka badiyo haddaba waxyaalaha dumarku ku ammaanan yihiin khaasatan dumarka soomaalida lagu ammaano oo aynu dhaqan u lahayn waxaa ka mid a xishoodka iyo dhowrsanaanta waxaa loo baahanyaha marka gabar walba oo muslimada inay ogaato inuu yahay xishoodku diinteedii inuu ka mid yahay oo qeyb diinteedii iimaankeedii ka mida uu yahay ay xishoodka badiso marka sida dadka qaarkood waa inaan lagu dayan oo caqli xumadu u geysay oo ay isyaraadeen hadda dad badani u fahmeen xishoodka inuu yahay nooc min al badownimo ah oo qofka ilbaxay una xishoonin waa khada waxaas qofka xishoodaa waa qofka wanaagsan meeshuu doonaa ha joogo ama meeshuu doonaa ha ka yimaado oo waxa weye xishoodkii waa wax loo baahan yaha waana diinteenna islaamka wixii xunna banaankaa laga marayaa wixii wanaagsanna waa lala imaanayaa wey qodobka tobnaad waxaan kusoo qaadaynaa cafiifatun cafiifatu nafs cafiifatun casiizatu nafs gabadha muslimaddaa waa inay cafiifad noqotaa cafiifaddu waxa weeye waa qofka xumaanta ka dhowrsanaya oo waxa weeye isdhowraya oo wax walba oo dhib u keenaya ka dhowrsanaya wax walba oo ama diinteeda ama akhlaaqdeeda ama dhaqankeeda wax u dhimaya ka dhowrsanaya haddaba gabadha muslimadda waxyaalaha ay gabdhaha kale kaga duwan tahay waa inay tahay gabadh cafiifad oo dhowrsan haddii markaa uu ku dhaco markaa gabadhii wax markaa dhibaato u keena oo sabirkeedii ay waxa weye markaas dhibaata inta u timaado ay sabir u baahato way sabraysaa haddii marka sabirkii oo waxa weye markaa ay sabirto ilaahigii subxaana qaadirkaa bayna baryaysaa wax walba xumaanana waa ka dhowrsanaysaa nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam man yastacfif yucifuhu llah qofkii isdhowra ilaahay wuu dhowraa haddaba qofka is-ilaaliya oo naftiisa ka ilaaliya waxyaalaha xumaanta allihii subxaana qaadirkaa wuu dhowraya waman yastakni yugnihu llah qofkii qani iska dhiga oo aan dadka baryinna ilaahay baa qani ka dhiga waman yatasabbar yusabiruhu llah qofkii sabra oo isa sabirsiiya ilaahay baa sabir ku irsaaqaya wuxuu yihi nebigu wamaa ucdiya axadun cadaa qof wax la siiyey ma jiro cadaan khayran aw awsaca wa awsaca min asabri qofka bilow aadmigaa oo muslimkaa waxa la siiyey waxa ugu wanaagsan sabirka haddaba qofka ilaahay uu sabir siiyo wax walba wuu ka dhowrsanaya haddii maanta gaajo iyo dhibaato hayso wuu isdhowraya haddii waxa weeye maaragtay dhib ku timaado wuu sabraya haddii maaragtay ilaahay nicmiya wanaag siiyo wuu ku shukriyaya ee kibir iyo ka qaadimayo dhibaato haddaba gabadha muslimadda oo diinteeda ku dhaqmaysa oo garanaysa diinteeda islaamka iyo waxa ay farayso si kasta oo xataa ay maaragtay faqri iyo dhibaato markaa u hayso waa qani wey waayo sababtu waxa weeye ilaahay bay ku kalsoon tahay oo u geyn mayso faqriga iyo dhibaatada haysa u geyn mayso inay xumaan ku dhacdo uma geynayso inay xumaan ku dhacdo waana ogtihin xadiidkii nebigu inooga sheekeeyey calayhi salaatu wassalaam xadiidkii dheeraa oo waxa weeye bukhaari iyo muslim iyo ay wariyeen imaamu nawowi riyaadusaalixiinka iyo uu ku keeno oo saddexdii nin oo waxa weeye ilaahay acmaashooda ku bariday waxaa ka mid ahaa nin baa waxa uu jeclaa gabar adeer ki dhalay oo ilmo adeer yihiin ayuu aada u jeclaaday wuxuu doonay markaa gabadhaa inuu ka zinaysto iyaduna waa diiday zinadii oo waxa weye ka diiday isagu nin lacag oo qaniya buu ahaa iyadana faqri baa hayay oo waxbama haysan ayaantii dambaa abaar xun baa ku dhacday gaajo iyo dhibaataa nafti u keentay iyadii isagii bay u timid oo usoo waxay tidhi war dhibaataa maanta haysee waxay sii markaasu wuxuu yidhi haddii aad rabti inaan wax ku siiyo boqol iyo labaatan dirham baan ku siinaya waa lacag aada u badan oo xilligaa joogtay ayaan ku siinayaa laakiin ogolow inaan maaragtay kaa zinaysto gaajo iyo dhibaata haysay oo waxa weeye dhimanaysay mawdicu daruuray taagnayd lacagteedii bay qaadatay waa yahay bay tidhi mar alla markuu damcay marka inuu ka zinaysto bay ilaahay xusuusisay oo waxay tidhi ittaqi allah ilaahay ka cabso rabbigii ku abuurtay ka cabso oo waxaan xalaal ahayn ha ku jebinin khaatimka ay maaragtay ha ku banaysanin farjigeyga inaad wax xaaraama aad ku samaysid oo dhibaatada ee haysa iyo gaajada ha iiga faa'iidaysan markaasuu isagiina ilaahay intuu ka cabsada isaga tegi macalshaahidkaan usoo qaadanayna waxa weeye iyadoo gabadhaa xataa mawdicu daruura gaadhay ayay haddana ilaahay cabsidiisa ay maaragtay mar walba xusuusinaysay oo marnana ayna waxa weeye nafteeda u ogolaan inay dhibaato ku dhacdo haddaba gaajaa e hayse iyo xumaan baan ku dhacayaa iyo qofkaanaan u baanahay waxaasoo dhan waxba maaha qofka muslimkaa hadduu isdhowro gabadhaa markay isdhowrtay ilaahay baa dhowray oo ilaaliyey waana la imtixaamay iyada iyo waxa weeye ninkii kaleba oo waxa weeye doonayey labadiiba imtixaan ayay mareen haddaba waxaa loo baahan yahay inuu qofku imtixaanka ku sabro oo waxa weeye maaragtay uu isdhowro haddii uu qofku alghinaa ghina nafsi weeye oo qofka gaaja ahaysa maanta oo waxbaan u baanahay ma aha inuu ugu dhaco dhibaato waayo sababtu waxa weeye waman yastagni yugnihu llah ilaahay baa hani ka dhigaya qofkii isdhowra axaadiid kalena nebigu waatuu inagu lahaa isagoo inooga inagu boorinaya marnaba qofku inuu mar walba ka dhowrsado baryada iyo dadka gacantooda alyad alculyaa khayru min ayadi sufla gacanta sare ayaa ka khayr badan gacanta hoose gacanta sare waa midda wax bixinaysa gacanta hoosena waa ta wax qaadanaysa oo waxa weeye markaa wax baryaysa haddaba waxaa loo baahan yahay inuu qofku mar walba isdhowro marka aynu isdhowrna akhawaati fillah wa ikhwaani fillah oo rag iyo dumarba wixii nafteenna iyo diinteenna wax u dhimaya aynu ka dhowrsanno oo waxa weye banaanka aynu ka marno ilaahayna aynu barino qodobka koob iyo toban waxaan kusoo qaadaynaa laa tatadakhal fi ma laa yacniiha gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba waxaa laga rabaa oo diinteennu ina faraysaa qofku wax uunan isaga markaas shaqadiisa ahayn ama dantiisa ahayn ama isagu una shaqo kulahayn inuu isa dhex gelin dad baa halkaa dan ku haysta arrimahooday ka wada tashanayaan ha dhex gelin maadaama adiga aan lagaaga baahnayn maadaama aan lagaa dalban oo aan lagu orankaala ka soo qayb gal inaad iska dhex roortid ma aha waa inaad bannaankaagaa ka marta oo wixii markaa adiga aan ku khusaynin ama markaa aan laguu yeeran oo lagu oran kaalay waxaa nagala qabo wax oo aan markaa laguu baahnayn inaad iska dhex roortid ma aha nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam isagoo sawiraya akhlaaqda islaamiga min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacni qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mid ah inuu isaga tago wixii aan isaga markaa khusaynaynin inuu banaanka ka maro oo una meel walba iska dhex roorin masalan waxaa ka mid a waxyaalaha noocaasa oo maanta dadku ku halaagsameen waxyaalaha la yidhaahdo qiila waqaal oo dhibaatadu ka dhacday qofkii maantao dhan wuxuu ku mashquulsan yahay waxaan isaga waxba u taraynin waxaan dhammaanaynin waxaan maanta soomaalida laynagu ibtileeyey oo qiila waqaalada oo meel walba waxa weye aynu ku halaagsanay ilaahay ha loo toobad keeno oo waxa waxaa banaankaa laga maro waxaana inoo caddaynaya arrintaasi inay arrin xun tahay oo weliba ilaahay inoo nacay oo karaahiye ah xadiidkan soo socda can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha tacaala yardum yardaa lakum halaatan wa yakrahu lakum halaatan yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a allihii subxaana qaadirkaa wuxuu idinkaga raali noqday buu yihi nebigu saddex wuxuuna idiin karaahsaday oo idiin nacay ilaahay wuxuu nacay oo karaahsadayna waa wax xaaraam ah waa inaad ogaataan saddex maxay yihin marka saddexda ilaahay inooga raaliga yahay oo loo baahan yahay inaynu samayno oo ku dadaalno an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a waa qodobka koowaad war qofkiioo muslimkaahi inaad ilaahay caabudid oo rabbigii ku abuurtay cibaadada u keli yeeshid oo aadan shirki u samaynin ayuu ilaahay kaa doonaya waa tawxiidki iyo caqiidadii haddii tawxiidki iyo caqiidadii marka lagaa helo waxaa midda labaad lagaa rabaa wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican inaad isku qabsataan oo aada ku kulantaan xarigii ilaahay inaad qabsataan waa kitaabka iyo sunnaha calaa fahmi salafi asaalix ridwaan ullahi calayhim aadna iska ilaalisaan walaa tatafaraquu inaydan kala dhaqaaqin oo idan iskhilaafin oo iidan kooxa kooxa iyo xisbiyeysi iidan gelin haddaba marka saddexdaa ilaahay raalliga inooga noqday bal nafteenna aynu ku dabakno oo aynu fiirinno bal heerka aynu ka taagannahay kow qodobka ugu horeeya an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a dadkii maanta ilaahay waa la caabudaya laakiin shirki baa lagu daatay oo dadkii islaamkaa meel walba shirki baa yaalla qaar qabuuray baryayaan oo qaar awliyay baryayaan oo qaar waxa weeye xayawaan bay baryayaan waad aragteen dad baa laga yaabaa inay yaabaan o yidhahdaan ma qof muslima xayawaan baryaya nacam kuwo muslimaad arkaysaa oo xayawaan baryaya oo weliba soomaaliya maxay tahay macnaheedu baalka galayrka la yidhaahdo waxaad arkaysaa soomaalidu dhaqan bay leeyihiin madad bay yidhahdaan markuu waxa weeye guriga soo ag fadhiisto way ku bishaaraysanayaan waa awliye bay yidhahdaan awliyadaa isku soo sawirta markaasay waxa weeye halkaas madad bay ku hayaan madad waa wax nasiib imdaad wax noo fidi haddaba marka waa shirki bicaynihi wey waxaad arkaysaa inay qabuurihii baryayaan oo qof dhintay maanta oo dhan dul fadhiyaan kuwaa tegaya oo dad dhintay ilmo weydiisanaya oo qabuurahoodii ku dawaafaya oo weliba ilaa heer la gaarsiiyey la yidhi qabriyada qaarkood sida waxa weeye diyoole iyo ama waxa weeye meelo badan sida waqooyiga iyo ku yaalla qofkii toddoba jeer taga waxay yidhahdeen waa isagoo soo xajiyey oo kale saasay ugu dawaafaya qaar baa soomaalida aaminsan qofka toddoba jeer diyooley taga inuu yahay qof soo xajiyey haddaba ayu shirkin acdam min haada shirkiga ka weyn kaa waa maxay inaad ilaahaygi subxaana qaadirkaa ku abuurtay aada qabri qof dhintay oo lafihiisii aboor cunay aada waxa weye maanta oo dhan baryeysa madad yaa jaylaani akisnaa yaa qawtu bay ku hayaan haddaba shirkigii waa la dabaashay ilaahigii subxaana qaadirkaana inooma ogolaanin oo waa inaga xarimay ilaahay loo toobad keena marka midda labaad wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican xariggii ilaahay qabsada baa la yidhi oo ha kala teginina maanta xariggii ilaahaygi subxaana qaadirkaa inoogu talagalay kitaabka iyo sunnaha xablullahi almatiin waa laga dhaqaaqay oo maxaynu ku bedelanay kooxa kooxo jamaacaysi taxasub qolo walba magac bay la baxa ilaa iyo maalintaanu caqlisanay ilaa maanta haddaynu meel kala aadin soomaalida dhexdeeda keliya inta jamaaco iyo xisbi iyo tafaruq yaalla walaa cadad walaa xisaab lama xisaabi karo qor walba magac bay la bixeen suufiyadii baa intaa u kala baxday waxay ku leeyihin saalixiyaana la yidhahda qaadiriyaana la yidhahda aweysiyaana maxay tahay waxaas oo dhan kulli waa tafaruc haddana waa laga soo gudbay ikhwaan muslimiin waxa weeye kooxo kooxo tabliiq islaax iltixaad waxaas oo dhan maxay tahay kulli haddaad isku soo duuduubtid waxa weeye xadiidkaa waa khilaafsan yihin waayo ilaahay wuxuu leeyahay walaalo ahaada kitaabka iyo sunnaha qabsada isjeclaada addoommo ilaahay noqda wa kunuu cibaadillaahi ikhwaanan buu yihi nebigu war addoommo ilaahay oo walaala a noqda oo ha iskhilaaffinina oo ha isnacladinina oo ha kala teginina oo allihii subxaana qaadirkaa wuxuu idinka raali noqday kitaabka iyo sunnaha inaad ku dhegtaane kitaabka iyo sunnaha ku dhega walaalana noqda haddaba ikhwaani fillah jamaaco keliya oo magaceeda fulaaniya la yidhaahdo weligeed lagu heshiin mayo laakiin waxa kulligeen inawada harinaya oo kulligeen inagu filan oo kulligeen ina anfacaya waxa weeye waa dariiqatu ahlusunna waljamaaca dariiqatu asalafiya dariiqatu asxaabi rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam manhajkii nebiga calayhi salaatu wassalaam uu inoo jeexay uu yidhi ma ana calayhi wa asxaabi kaasaa marka loo baahanya walaa tatafaraquu kaa haddaad ku kulantaanna ha kala teginina markaa oo ha kala kooxa kooxaynina haddaba nin walba oo maanta dadka jamaacadiisa ugu yeeraya ummadduu kala tafriiqinaya qaar baa jahligooda iyo cilmi xumadooda waxay leeyihiin bilcagsi intay ka dhigaan waxay leeyihiin nimankiinaa xisbiyada diidan oo dacwa salafiya dadka ugu yeeraya oo ugu yeeraya dadku hal jamaaca inay noqdaan idinkaa dadka kala kaxaynaya war waxaasi waa khada war ummadda ilaahay waa walaalo war dad islaamaynu nahay war diin baynu ka walaalownay oo nebi maxamed baanu wada raacsan nahay war kitaabka iyo sunnaha aynu raacno wax kalena aynu ka tagno ikhwaani fillaahi weligeen ma aynu maqal koox abubakar gaar u raacday iyo koo koox cumar gaar u raacday iyo koo koox cali qaar u raacday iyo cusmaan qaar gaar u raacay kulligood hal jamaacay ahaayeen hal jamaacaynu noqonno walaa tatafaraquu ilaahay bi subxaana qaadirkaana loo toobad keeno oo ha laga cabsado wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wayakrahu lakum qiila wa qaal ilaahay wuxuu idii karaahiyeysanayaa idiin nacay oo idinka xarimay qiila wa qaal waa la yidhi waa la yidhi waa la yidhi waa la yidhi meelay raad iyo sal ku leedahay aan la garanaynin waad aragteen maanta caalamka kulli maanta waxa weriyaal adduunka jooga waxa ay sheegayaan oo dhan waa qiila wa qaal wuxuu ku leeyahay weriyaha qabsanay waxaa la ii sheegay waxaa la ii soo tabiyey waxaan ka helay dad u dhow dhow wulli waxa weeye waa arrin qiila wa qaala weeye waxaasaa marka dhegta loo wada dhigayaa maanta oo dhan qiila wa qaal internetki baa lagu soo wada qoraya qof walba wuxuu leeyahay halkaasay ku qoran tahay yaa qoray wax qoray lama yaqaan waa qiila wa qaal muxuu kaloo ilaahay inoo diiday oo inoo karaahsaday wa kasrata su-aal su-aasha faraha badan su-aasha faraha badan laba dhinacba way ku dhacaysaa inuu qofku su-aalo oo dadkii uu baryo oo uu waxa weye afar iyo labaatanka saac dadkii baryayo oo ku shaqaysanaya baryo ama wa kadratu su-aal ay inuu waxa weeye qofkii diin baan doonayaa intuu yidhaahdo su-aal afar iyo labaatanka saacuu dadkii w culammadii weydiinayo ma doonayo su-aashii cilmi inuu inta u ogaado ku dhaqmo ee wuxuu doonayaa sida maanta socota nin walba oo wadaada oo hadlaba su-aasha weydii waa ikhtibaar iyo imtixaan mowqifkiisa aada ogaatid ee cilmi doonka ma aha waad aragteen dad badan baa waxay ku odhanayaan wadaadadii waa ku wareernay oo maxaad ugu wareerteen hadda aniga waxaan rabaa baal toogaasaan gala markaasaan shiikii hadlayaba su-aashii waan weydiinaya oo maxaad u weydiinaysaa hadday su-aashu diin iyo caqiide kaa tahay ood cilmi doonaysid maad kan kuugu horreeyo oo waxa weye aada ku qanacsan tahay markaa weydiisay maad ku camalfashid oo halkaa ku aamustid oo waxa weeye banaanka ka martid oo waxa weye aada iska daysid ma aha su-aashu in afar iyo labaatan saac lasoo celceliyo su-aaluhuna labay u qaybsamaan su-aasha tacanudka iyo imtixaanka iyo aad ogaatid ninkan mawqifkiisa baatil weeye mana banaana qofka weydiinayana waa waa dembaabaya oo dembi buu ku gelayaa waana arrin xun wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximahullah markuu ka hadlayo kasratu su-aasha qofka su-aashiisu noocaan noqoto loo jawaabi mayo waana la edbinayaa haddii waxa weye markaa awood loo leeyahay waayo fitan iyo dhibaatuu la wareegayaa oo ummadda uu dhex dhigayaa culummadii o dhan buu isku wada diraya oo hadda midba su-aal ka qaadaya oo doonaya inuu madaxa isku geliyo fataan weeye marka kaasoo kale waa in la iska ilaali haddii laakiin su-aashu ay su-aal cilmiya tahay oo qofkii markaa uu doonayo adduunka xaaraam iyo xalaal inuu kala ogaado cibaadadiisa uu ku cibaad laa ba'sa bihi markaa wax dhibaataa ma midda saddexaad waxa weeye waa idaacat almaal maalka in la dayacana ilaahay waa inoo nacay waayo sababtu waxa weeye maalku waxa weeye waa xayaatadii qofka muslimka ah inuu qofka maalkiisii marka uu dayaco oo ku cayaaro waa ilaahayga subxaana qaadirka waa inaga xarim maxaa ka mid a waxyaalaha maanta maalkii lagu dayacayo waxaa ka mid a inuu qofkii meelaan munaasib ahayn uu ku bixiyo inuu waxa weeye jaad ku cunayo ama balwad ku samaynayo ama sigaar ku cabayo ama dagaallo iyo waxaan qaymo lahayn oo markaa fitana uu kaga qayb qaadanayo calaa kulli xaal jidkii ilaahay uu baneeyey dariiqaan ahayn qofka maalkii u adeegsanayaa waa qof maalkii dayacay wey oo loo baahan yahay markaa inuu ilaahay u toobad keeno oo uu ka joogsado dariiqa uu ku socdo xadiidkuna waa xadiis saxiixa oo imaamu muslim ayaa warinaya haddaba waxaa loo baahan yahay dadkeena islaamka in aynu iska ilaalina ikhwaani fillahi qiila waqaal waxa maanta ina kharibay waa qiila waqaalada oo aad iyo aad dhibaato inoogu geystay wax aynu ka faa'iideynana ma leh waxaa m qofka muslimkaa marka sidaa nebigu u yidhi qofka min xusni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacniih waxaa la rabaa inaynu ka dheeraano waxaas aan waxba ina taraynin oo qiila waqaalada oo aynu dembi ka qaadayno waana inuu qofka muslimkaah ogaadaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiib waxa aad ku hadlaysid erey walba oo afkaaga ka soo baxa waxaa qoraya oo diyaar u ah malaa'ig oo waxa weye maaragtay kaa qoraysa waa inaad ku tala gashaa marka waxaan in la qoray oo waxa weeye ay buuggaagii gelayaan qodobka labiiyo toban waxaan kusoo qaadaynaa tabtacidu can alkhawdi fi fi alacraad wa tatabuc alcawraat waxay gabadha muslimadaa ka dheeraanaysaa iyo ninka muslimkaaba inay dadka umuurahooda dhex gasho oo dadka acraadooda sharaftooda cirdigooda inay wax ka sheegto khaladaadkoodana ay daba gasho looma baahna qofka islaamkaahi waa khaldamaya qof aan khaldamin ma jiro ilaa nebiyadii oo macsuumkaa mooye waayo nebigu wuxuu leeyahay kullu bni aadam khadaa wa khayr alkhadaa'in atawaabuun qof walba oo muslima khada waa ku dhacayaa laakiin kan wanaagsan waxa weeye qofkii dib u toobad keena haddaba qofku haddii uu khada ku dhaco khadicii waa la islaaxinaya oo annasiixa loo baahan yaha in loo naseexeeyo qofkii laakiin inaad khadiciisii qofka faafisid oo hebel baa saas sameeyey hebel baa xumaantaas sameeyey aad dadka la dhex wareegtid xaaraam weeye ilaahigii subxaana qaadirkaana wuxuuna leeyahay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira kuwa jecel inay faafiyaan inay ku faafto dadka mu'miniintaa dhexdooda faaxishadu zinada iyo xumaantu kuwa jecel inay dadka mu'miniintaa ku dhex faafto kuwaasi waxa ay leeyihiin cadaab aliima adduun iyo aakhiraba waayo adduunkiina waa la edbinayaa aakhirana cadaab baa sugaya haddaba ha ka mid noqonin marka camalkaasi waa camalkii munaafiqiinta waa camalkii munaafiqiintu ay samayn jireen iyagaa dadka mu'miniinta jeclaa inay xumaan ku dhex faafiyaan sidii xaadihatulifki oo kale oo waxa weeye ay beenta ka faafiyeen iyo xumaanta xaaskii nebiga calayhi salaatu wassalaam aldaahira almudahara caaisha radia allahu canha ilaahigii subxaana qaadirka ahaa uu dahiray oo nadiifka ahayd oo aan weligeedba qalbigeeda waxaa gelin xumaanta ay ka faafiyeen haddaba qofka noocaas oo kalea markaa oo ku dayanaya munaafiqiintii camalkii munaafiqiinta la imaanaya qof wanaagsan ma aha caliy bn abi aalib radia allahu canhu waxa uu yidhi alqaa'ilu alfaaxisha wa ninka faaxishada sheegaya oo dadkii waxa weeye dhex dhigaya ee ninka samaynaya iyo kan faafinaya waladii yashiicu alfaaxisha fi lifmi sawaa dembigii isaga mid bay ka yihiin asarkaas caliy bn abi aalib ayaa laga wariyey oo waxaa warinaya imaam albukhaari fi ladab almufrad waxasanahu alcalaamatu alalbani raximahu llah fi ladab almufrad saddex boqol labaatan iyo afar raqamka wuxuu inoo caddaynayaa marka imaam waxa weye amiiru lmu'miniin cali bn abi aalib qofka dadka dhexdooda xumaanta ku faafinaya oo waxa weeye dadka ugu sheekaynaya in uu yahay iyo kii sameeyey xumaanta inay isku dembi yihiin haddaba waxaa loo baahan yaha haddii aad ku aragtid qof muslima oo xumaan samaynaya fa bilkelimati alطayiba waalmawcidati alxasana inaad waanisid oo ka joojisid oo tidhaahid walaal waxaan iska daa kuma anfacayso oo waxa weye allihii subxaana qaadirkaa ka cabso oo waxa weye si wanaagsan addiinu nasiixa diintu waa nasiixo wey ha fadeexaynin marka qofkii oo qofkii aad waanisay xumaantiisii ha sheeg sheegin oo dadka ha ugu sheekaynin oo adigu waxa weye ha nashrinin oo waxa weye dhibaata ha ugeysan waxaan kaloo iska ilaalinaynaa tatabucu alcawraat qofka eebihiisa ha raacraacin oo qofka adiga waardiye haka ha ka qabanin qofka islaamkaa inaad waardiyeysid oo daba joogtid oo aad jaajuusid looma baahna waayo nebigu wuxuu leeyahy walaa tajassasuu war ha isjaajuusinina dadkii maanta waxaynu arkaynaa jaajuuskii wax lagu faamo buu noqday hebel xaggee u shaqeeyaa nabad sugiddu u shaqeeyaa baa lagu leeyay nabad sugiddu maxay tahay waxay gerigoodaba ka shaqeeyaan jaajuusnimo iyo inay dadka dabagalaan haddaba qofka noocaasa marka oo maanta noqonaya jaajuus meel walbana waa jooga kuwo badan oo waxa weeye dadkii wanaag moodayaan ayaa wada jaajuusiina oo aan la garanaynin rabbigii subxaana qaadirka ahaa ayaa xisaabinaya qofka waxa weye isqarinayana ilaahay baa fadeexaynaya si kasta haddii uu waxa weye isku qariyo sida xadiisyada soo socda aynu ku arki doonno ilaahay baa fadeexaynaya haddaba inuu qofkii waxa weeye dadkii islaamka ahaa ceebtoodii banaanka soo dhigo oo tashiir ku sameeyo oo dadkii ugu sheekeeyo oo waxa weeye qof qof dadkii uu ku faafiyo hebel saasuu sameeyaa arrin wanaagsan ma aha waayo waa fasahaad nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam inaka in tatabacta cawrata cawraati almuslimiin afsadtahum aw kata an tufsidahum haddii aad dadka ceebahooda raacraacdid oo dabageshid oo adiga aad waardiye hebel ka qabatid bal wax walba uu sameeyo inaad ogaatid waxaad fasahaadinaysaa dhulka oo waxa fasahaad baad la timi waana xadiis saxiixa sida sheikh albani raximahullah ku saxiixinayo fi saxiixi aljaamic sagiir imaam abu daawud iyo ayaana warinaya marka la inooma dirin innaga inaynu dadka dabagalno oo aynu aruurino akhdaadooda waxaa la inoo diray keliya inaynu dadka waanino wanaaggana u sheegno wixii xumaanana aan uga digno haddaba markaa dadka qaar baa khalad u fahmi kara oo odhan kara sida dadka qaarkood ahlubidacu ay axaadiistaan u deliishadaan qofkii marka ahlubidac ah ayaan wax laga sheegin oo la odhanin bidcuu ku dhacay oo la odhanin waxa weeye yaan looga digin dadkii haadaa khada qofka ahlubidaca waa laga digaya bidcadiisaa laga digayaa iyo xumaantiisa kan tafaruqa iyo taxadubka iyo xumaanta wada xumaantiisaa laga digayaa ee maaha in isaga hebel baa saas iyo hebel baa saasa waxba la odhan mayo laakiin waxaa laga digayaa manhajka uu dadka ugu yeerayo oo khada ah oo khilaafsan diinta islaamka kaasaa looga digay ee maaha in isagii la dhimay nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa tu'duu cibaad allah addoommada ilaahay ha dhibinina walaa tucayiruuhum hana ceebaynina walaa tadlubuu cawraatihim cawraadkooda iyo ceebahoodana ha dalbinin oo ha dabagelinina fa innahu man tatabaca cawrata akhiihi almuslim qofkii dabagala oo raaraadiya qofka muslimkaa ceebtiisa tatabaca allahu cawratah ilaahgii subxaana qaadirkaabaa isagana ceebihiisa dabagala oo banaanka soo dhiga xataa yufdixuhu fii beytihi o riwaayad kale waxay fi ja walow kaana fii jawfi beytihi hadduu xataa gurigiisa ku jiro allihii subxaana qaadirka ahaa banaanka buu soo dhigaya oo waxa weeye ilaahay baa dadka tusaya qofkaasi inuu yahay jaajuus oo dadka dabagelayey oo dadka ceebahooda aruurinayay sidaa daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabaduba aad iyo aad bay arrintan uga digtoonaayeen ilaa nebigu maalin intuu khudbeeyey uu aad iyo aad arrintan u fogeeyey oo uu yidhi yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul aliimaanu qalbah dadkiina ilaahay rumeeyayow oo iimaanka afka keliya kaga dhawaaqay oon qalbigooda u dhaadhicinow laa tu'duu almu'miniin mu'miniinta ha dhibinina oo dadka mu'miniinta ha dhibinina walaa tatabacuu cawraatihim cawraadkooda iyo ceebahoodana ha dabagelinina fa innahu man tatabaca cawrata akhiihi almuslim hataka allahu sitrahu qofkii dabagala dadka ceebahooda ilaahay baa isagana da waxa weeye xijaabkiisii jebiya oo ceebtiisii banaanka soo dhiga waman yatatabac cawrata cawratahu yufdixuhu walow fii jawfi beytihi qofkii ilaahay uu ku talagalay inuu banaanka soo dhigana ilaahay banaankuu soo dhigaya waa ceebaynaya markaasaa dadkii ogaanaya xaqiiqatan ikhwaanii fi llah waxaad arkaysaa oo meelo badan aad ku arkaysaa dadkii culummada caayi jiray ama culummada wax ka sheegi jiray ama jaajuusnimada u agjoogay oo waxa weeye ceebahooda raaraadin jiray ilaahay baa fadeexeeyey oo in badan baad arkaysaayo culummada maaro loogala ah oo maanta waxa weeye darbiyada taagan oo cibaadadoodii baaba'day oo waxa weeye dalabulcilmigii ka jeensaday taasna waxaa ku keentay markuu waxa weeye dulmi ku sameeyey qof waxa weeye diintii ilaahay u adeegaya markaan saa leenahay ma aha macnaheedu inaanu leenahay ahlu bidicah laga aamuso baab dhan oo baabujarxi wa tacdiil la yidhaahda baa jira oo mustalaxulxadiidka lagu barto qof walba oo diintan bidco kusoo darana waa la radiyaya walow haba yaraata hadday rabtee waa laga digayaa waana la radiyayaa kiibana ma aha sida inoo imaan doonta tatabuc alcawraatna ma aha ee xumaantooda iyo iyo waxa weeye bidcadooda ayaa diinta laga difaacaya waayo sababtu waxa weeye nebigaa inoo sheegay yaxmilu hada diin maxaaratay diintan inay xambaarayaan had wa mar walba qarni walba dadka ugu wanaagsan maxaa sifaadkooda ka mid a inay ahlu bidaca radiyayaan oo ka difaacayaan diinta waxaadna ogaataan ikhwaanii fillah bidcatu alkhawaarij markay bilaabatay ama bidcatu almuctazila ama bidcatu araafida kulli markay bilaabatay ahlusunna waljamaaca diintan waxay ku difaaceen waxa weeye aljarxu watacdiil inay difaacaan oo dadkii ahlu bidca ahaa ay caddeeyaan si looga cararoon diinta looga qaadan oo cadhadooda ay la wareegayaan iyo xumaantooda banaanka looga maro marka culummada aan leenahay waxba laga sheegi mayo la caayi mayana waa culummada ahlusunna waaljamaaca oo diinta u adeegaya oo waxa weeye aan la imaanin bidco diintooda wax u dhimaysa ee waxa weeye xaqa dadka ugu yeeraya kuwaas ayaa loo baahanyaa in la dabagalo oo la raaco oo waxa weye a'imatu ahlilislaam casri walbana waxa weye rag baa usoo baxa oo waxa weye casri xilli walba boqolkii sanaba ilaahay wuxuu usoo saarayaa ummaddan a'ima diinta ugu yeeraysa marka culummada lagu kalsoon yahay oo waxa weeye diinta islaamka inay a'imo u yihiin casrigan lagu kalsoonaaday oo talaqat ummatu bilqubuul ka sheikh cabdilcaziz ibni baaz raximah llah waalcalaamat alalbani raximah llah wa sheikh cuthaymiin raximah llah wa muqbil ibn hadi lwadi waxaan leeyahay muqbil ibn hadi lwadici raximah llah xafidahu llah wa waxaan leeyahay raximah llah muqbil waa dhintay iyo keyrkoodba culummada waxa weeye soo raacdayba kuwaasoo dhan iyo kuwii dariiqooda marayba ayaa la raacayaa oo la dabagelayaa oo waxa weeye aan waxba laga sheegaynin qof alla qofkii wax ka sheega ama caaya ama dacniyana isaga ayaa baaba'aya waxa weeye oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa ayaa fadeexaynaya qodobka saddex iyo toban waxaan kusoo qaadaynaa baciidatun can iriya qofka muslimkaa rag iyo dumarba waxaa laga rabaa inay riyaaga banaanka ka maraan riyaaguna waxa weeye waa nooc min camali almunaafiqiina weeye ikhwaani fillah waa inuu qofku dadkii uu istuso camal uunan samayn lahayn uu waxa weeye maaragtay dadka isku tuso ama cibaadadii uu qurxiyo uu samaynayey si dadku u ammaanaa haddaba waxaad moodaa qofka noocaa samaynaya oo dadka saas waxa weeye dadka indhahooda fiirinaya inuuna fahmin diinta islaamka waayo ilaahay waxa uu leeyahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insiba wax kale uma abuurin ilaa inay aniga i caabudaan mooye haddaba haddii laguu abuuray inaad ilaahay caabudid oo qalbigaaga iyo jawaarixdaada iyo aad ilaahay caabudid maxaad cibaadadii marka cid kale ula wadaajinaysa maxaad salaadii aad tukanaysay waxa weeye u qurxinaysaa hebel ha ku arko maxaad waxa weeye dalabulcilmigii cibaado kasta ha noqoto noocay doonto ha noqoto waxaa la rabaa wixii aad ilaahay ugu dhowaanaysid inay noqoto lilah ee aadan cid kale waxba ka siinin wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiina xunafa wax kalaba laynama amrin ummadii oo dhan ilaahay wuxuu amray inay ilaahay keligii caabudaan inay diinta u gaar yeelaan inay isaga raacaan dariiqa xaqa ee inay meelo kale la aad aadaanba lama amrin waana inaad ogaataan ikhwaanii fillaah riyaagu waxa uu baabi'iyaa camalka saalixa haddii riyaa uu dhex galo camalkii waa baaba'aya marka riyaagii laba u qaybsamaya riyaa waxa weeye munaafiqiintii ay samayn jireenoo caqiide ah oo waxa weeye gaalnimo ah oo qofkii haddii uu islaamnimadiisuba ay riyaa tahay taasi waa gaalnimo laakiin tan aynu hadda ka hadlayno rabna inaan ka dheeraadno waxa weeye waa riyaaga camaliga ah oo qofkii uu ku dhacayo ilaahay waxau leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas balu fiirso ilaahay wuxuu inaga nahiyey halkan inaynu sadaqadii aynu bixinay aynu baatil garaynin oo aynu baabi'inin oo maxaan ku baabi'inaynaa bilmanni waaladaa abaal sheegasho iyo dhib qofkii markaad waxsiisid lama rabo inaad u abaal sheegatid inaad dhibtidna lama rabo haddaad saas samaysid wuxuu la mid noqonayaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas kii xoolihiisa u bixinayay halagu arko walaa yu'minu billahi walyawmi alaakhir ilaahay iyo maalinta qiyaamana aan rumaysnay waa munaafiqiintii intay nebiga xoolo u keenaan ayay waxay leeyihiin waxbaan sadaqaysanaynaa ilaahay darti kama aha qalbigooda kuma jirto laakiin dadkay istusaya tusaalihiisu waa maxay qofka noocaas samaynaya famathaluhu kamathali safwanin calayhi turaabun faasaabahu waabilun fatarakahu salda bal u fiirso ilaahay wuxuu yidhi kaa tusaalihiisu waxa weeye sidaa mathelka ka mathali safwanin ay dhagax weeye safwaanku waa dhagaxa adag oo waxa weeye aan dushiisa waxba ku hakanaynin waxa weeye oo amlaska ah xajarul amlas oo waxa weeye wax walba ka daadanayaan oo sibsibta ah weeye dhagaxa noocaasa marka oo ay ciidi dul saarayd oo markaa inta roob u yimid uu roobkii markaa waxa weye ciiddii o dhan ka qaaday fa asaabahu waabilun ay madarun shadiid inta roob u yimid fatarakahu saldan markaasuu wuxuu ga tagay ee amlas isagoo eberah oo waxa weye aan waxba dul saarayn ayuu waxa weeye markaa ka tegi haddaba adigu dhagaxa intaad ciid dul saartid haddana biyo ku sug oo biyihii ciiddii o dhan bay qaadayaan waayo dhagaxii wax ma ceshan karo qofka camalkiisa riyaaga ku samaynaya oo waxa weeye acmaashiisa riyaaga gelinaya waxa ay noqonayaan dhagaxa ciiddu saarayd oo biyaha lagu dul subay oo kale say ciiddii u tagtay ayuu camalkiisuna u baaba'aya laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabu wax wanaago ay ka helayaanna halkaa ma jirto wey haddaba aynu iska ilaalino oo camalkeenna yaynu riyaa gelinin oo aad iyo aad waa arrin caqiide ah oo waxa weeye aad iyo aad nebigu inooga digay inaynu riyaaga ka digtoonaano marka riyaagu hadduu gaalnimo gaalnimo qofkii gaarsiiyo sidii munaafiqiintoo kale yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila kaasoo kale waa arrin aada u xun oo waxa weeye khatara laakiin kan dadka muslimiintaa ku dhacayaan waa midkaan camaliga oonu qofkii ku gaaloobaynin laakiin camalkiisii laga yaabo inuu baabo ilaahayna waxa uu leeyahay xadiid xadiisulqudsiya nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi ana agna ashurakaa'i can ishirki aniga kani baan ka ahay oo waxa weye cid wax laisla wadaajiyo anaa ka qanisan macnaa in wax layla wadaajiyo kani baan ka ahay man camila camalan ashraka fiihi maciya gayrii qofkii camal inta sameeya camalkaas cid kale ila wadaajiya taraktuhu wa shirkuhu isaga iyo shirkigiisiiba halkaasaan uga dhaqaaqaya waayo ilaahay ma ogola in cid wax lala wadaajiyo imaamu muslim baa warinaya haddaba camalkii aad qof la wadaajisid oo riyaa aad dhex gelisid ilaahigii subxaana qaadirka ahi ma kaa aqbalayo waa in marka la iska ilaaliya waxaa aad iyo aad marka cajiib u ah oo qofka muslimka weliba khaasatan dadka dadka wax u sheegaya oo ardada iyo ducaadda iyo dalabulcilmi dadkaasi aad iyo aad loo baahan yaha inay iska ilaaliyaan ilaahayna ka magan galaan sawirkan ila nebigu inoo taswiiriyey oo waxa weeye inoo sawiray bal ninkan noocaana waxa uu sameeyey iyo dhibaatada ku dhacday xadiidkaa soo socda nebigu wuxuu yidhi ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qofka ugu horeeyo dadka la xukminayo waa nin waxa weeye shahiiday haye saddex nin buu nebigu inoo sheegay nin shahiiday ay macrakatulqitaal ku dhintay meeshii lagu dagaalamayey buu ku dhintay oo isagu markaa daahirka dadka wuxuu tusayey inuu shahiid yaho ilaahay darti u dagaalamayo laakiin uma dagaalamayne wuxuu u dagaalamayey waxa weye arrimo kale iyo ha lagu yidhaahdo hebel waa shahiid hebel waa geesi ha lagu yidhaahdo marka markuu ninkaasi dhintay ayaa ilaahigi subxaana qaadirkaaba aakhiro keenaya markaasaa waxaa laleeyahay haye maxaad samaysay markaasu wuxuu leeya ilaahu dartaa baa la ii dilay been low baa taa laleeyahay kadabta waxaad u dagaalamaysay in lagu yidhaahdo jeri waa nin geesiya waqad qiila waana lagu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi waxaa la amrayaa malaa'igtii waa la qabanayaa naartaa lagu garan garinaya haye haddaba markaa geesinimada keliya ma ah kii u dagaalamaya qabiil iyo kii u dagaalamaya siyaasad iyo kii u dagaalamaya adduunyo iyo kii u dagaalamaya madaxnimo iyo kii u dagaalamaya geesin kulli ninkii aan ilaahay darti u dagaalamaynin xadiidkaasaa sugaya waa inuu qof walba ku talagalaa ninka dagaalamaya oo waxa weye aan ilaahay darti u dagaalamayne dan kale ku wata kaasoo kale uu noqonaya nin kale baa la keenayaa buu yidhi nebigu oo dadka cilmiga beri jiray oo markaa aada cilmi ulahaa dadkana beri jiray qur-aanka akrin jiray markaasa laleeyahay maxaad samaysay markaasuu leey ilaahay darti baan dadka wax u beri jiray oo ilaahay darti baan qur-aan ka u akrin jiray beentaa weeye baa laleeyahay waxaad waxa u samaynaysay ha lagu yidhaahdo caalim weeye waxa weye cilmi buu yaqaan waa qaari waana lagu yidhi naartaa lagu garan garinaya oo lagu tuuraya walciyaadu billah ilaahu naga nabadgeli waxaa kaloo la keenayaa mil mid maal badan lahaa oo sadaqaysan jiray oo masaakiinta wax siin jiray markaasaa wuxuu leeyahay waxaa la odhanayaa maxaad samaysay markaasuu wuxuu leeyahay ilaahayow dariiq walba oo aad jeceshahay waxbaan ku bixin jiray markaasuu ilaahay wuxuu leeyahy kadabta been baad sheegtay ee waxaad waxaa u samaynaysay ha lagu yidhaahdo jawaad nin waxa weeye deeqsiya oo wanaagsan weeye hebel ha lagu yidhaahdo ayaa waxaan u samaynaysay haddaba markaasaa isagana naarta lagu tuurayo haddaba arrintaas khatarta ah qof walba waxaa la rabaa inuu indhihiisa inuu intuu ku fiiriyo caqligiisa iyo basiiradiisa uu arrintaa ka digtoonaado oo aad iyo aad isaga ilaaliyo oo sidii salafku samayn jireen qofku markuu camalka bilaabayo inuu isweydiiyo war camalkaani ilaahay darti ma kaa yahay war hadduuna ilaahay darti kaa ahayn ka joog hadduu ilaahay darti kaa yahayna samee waa inuu qof walba taa isweydiiyaa ee xamaasad cidlaa iyo iska orod iyo waxa weye maaragtay qofku wixii uu markaa niyadiisa kusoo dhacdaba inuu iska sameeyo lama rabo xadiidkana nebigu wuxuu ku leeyahay man samaca samaca allahu bih ay qofkii dadka ismaqashiiya oo dadka waxa weeye ismaqmaqashiiya oo riyaagaas samaynaya isagana ilaahigii subxaana qaadirkaabaa maalinta qiyaamaha waxa weeye muujinaya oo soo bannaan dhigaya oo fadeexaynaya waman yuraa'i yuraa'i allahu bihi iyadana waa saas oo kale qofkii waxa weeye dadkii istutusaya ilaahay baa fadeexaynaya maalinta qiyaamaha waxa weeye waana xadiis muttafaqun calayh haddaba ikhwaani fillah riyaagu waa arrin aada u xun ee ha la iska ilaaliyo oo ha laga digtoonaado oo ha laga cararo asbaabtiisa oo dhan ilaahayna ha laga magan galo rabbigii subxaana qaadirkaa in la baryo ayaa waxa weeye looga badbaada qodobka afar iyo toban waxaan kusoo qaadaynaa gabadha muslimada caadilatun fi xukmiha gabadha muslimadda waxaa laga rabaa haddii ay dhacdaba inay xukun wax kala xukunto inay cadaalad xukunto wayna dhacaysaa ma aha inay leenahay xaakim bay noqonaysaayo waxbay xukumaysaa laakiin gabadha muslimadda gurigeeda markay joogto iyadaa xaakimka ilmihii bay kala xukumaysaa oo waxa weye labaa isugu soo dacwoonaya oo waxa weye ilmahaagii iyo ilmo kalea isku kaa imaanaya oo dulmi isku samaynaya waxaa la rabaa inay cadaalad samayso daa'iman ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli waxaa la rabaa inaad cadaalad samaysaan oon marnaba cadaaladda laga tegin cadaaladduna waxa weeye in xaqa lagu dhawaaqo oo qofka gardaran la yidhaahdo waa gardaran tahay kan la dulmiyeyna la yidhaahdo waa la dulmiyey oo xaq wax lagu kala xukumo yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaaa bilqisdi ilaahay wuxuu ina amray inaynu noqonno kuwo ku taagan xaqa oo qisdiga waa cadaaladda walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu xataa haddaad dadka u caraysan tahay shana'aanu qowmin macnaha dadkaaad u caraysan tahay oo qadabku kuu haya iyo caradu xataa waxaa la rabaa inaad cadaalad iyo xaq aad ku dhawaaqdid qofkaan waa inu caraysnahay keliya ha iska gaalaysiinin oo ha dulmiin oo waxa weeye xukum jaa'ira ha saarin isagoo xataa waxa weye aad u caraysan tahay xaqa ku dhawaaq waayo sababtu waxa weeye xaqa in lagu dhawaaqaa huwa aqrabu litaqwa kaas ayaa taqwada ilaahay cabsidiisa u dhow aayad kale ilahi wuxuu yidhi waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba haddii aad wax dhahaysaan qowlka xaqa ah ku dhawaaqa oo cadaaladda walow labada qof oo aad u kala garnaqaysid ama xaqa u kala goynaysid ha noqdeen mid adiga kuu dhow iyo midaan kuu dhoweyn kan kuu dhow marka hadduu dulmi wado xaqa u sheeg oo waxa weeye caddee oo hebel baa gar daran dheh waayo sababto waxa weye cadaalad baa la rabaa haddaad marka xukumkii gacanta ku qabatidna oo markaa qofkii uu xaakim noqdana cadaalad baa loo baahan yahay inuu cadaalad la yimaado haddaba cadaaladda habka loo samaynayana ma taqaano hebel baa ii dhow iyo hebel baa iga fog ma taqaano arrintaana nebigaa caddeeyey calayhi salaatu wassalaam waxaa jirtay gabar quraysha oo makhzuumiye la yidhaah oo reer makhzuumi ka dhalatay qabiilka bani makhzuum la odhan jira ka dhalatay oo gabar aada iyo aada sharaflo dadkoodu faamil sharafla ka dhalatay gabadhaasi waxbay xadday qofkii marka waxaa soo degtay dee xukunka islaamkaa qofkii waxba in gacanta la gooyo markaasay odayaashii quraysh waxay yidhaahdeen war gabadha yaan gacanta la jarine yaa nebiga inoola hadla bal gabadha in xukumkan laga daayo o laga khafiifiyo markaasay waxay usoo direen usama ibnu zayd waa wiilkuu nebigu jeclaa oo waxa weye zayd ibnu xaaris wiilkiisii zaydna dee nebigaa soo korsaday waa ogtihiin oo wiilkii nebiga ayuu ahaa intii islaamka ka hor kabacdina dee isagaa xoreeyey oo waxa weeye u guuriyey usama markay nebiga u yimid oo arrintii kala hadlay markaasuu nebigu xanaaqay aad u carooday oo wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illah ma waxaad ka erga tahay oo ka shafaaco qaadaysaa xuduud ilaahay in la joojiyo wa aymullah waa dhaar weeye ilaahay baan ku dhaartay low anna faatimata binta muxammadin haddii ay faatima waa faatimadii nebigu u dhalay calayhi salaatu wassalaam waa cali ibna abi aalib xaaskiisii waa gabadhii nebigu uu jeclaa aad u jeclaa oo xasan iyo xusein dhashay low anna faatimata binta muxammadin saraqat haddii ay dhacdaba maba dhicin ilaahay baanan ku kalifin kuna keenin inay faadima waxadee haddii ay dhacdo inay xaddo laqadactu yadaha gacanteeda ayaan goyn lahaa gabar kale iska daaye faadimo oo aan dadka ugu jeclahay waxay halkaa kutusaysaa marka nebiga calayhi salaatu wassalaam qofka dadka ugu dhow oo ugu jecel yahay iyo kan ugu shisheeyey iyo kan ka fog kulli inay cadaalad wax lagu xukumayey oo ay ahayd xaqu in cadaaladda lagu kala xukumiyo oo aan marnaba la odran hebel baa ii dhow iyo waxa weeye hebel ayaa maaragtay aan maaragtay maanta ka daynaya waayo reer bani israa'iil baa samayn jiray inay qofka waxa weeye dadka fiican ka dhashay oo waxa weeye sharafta iyo lagu tilmaamo inay xuduudda ka cafiyaan marka camalkii reer bani israa'iil oo kale ay ku dhaceen yahuudi ayaa maaragtay diinteennu waa diiday bal aynu taariikhdana fiirinno taariikhda islaamka waxaa soo martay taariikh cajiiba oo xagga cadaaladda u noqotay tusaale aad iyo aad waxa weeye lagu tusaale qaato waxaa dhacday caliy bna abi aalib radia allahu canhu waxa uu ahaa amiiru lmu'miniin isaga ayaa xukunka hayay oo waxa weye amiir buu ahaa waxaa jiray markaa qaadina waxa ahaa ninkii qaadiga ahaa shurayx alqaadi oo taabici ah ayaa qaadi ahaa markaasaa waxaa dhacday nin yahuudiya ayaa waxa uu ka xaday cali bna abi qaalib waxa weeye diric diracaan dagaalka lagu galo oo waxa weeye la iska xijin jiray seefaha iyo ayuu xaday ninka cali ibna abi qaalib baa marka ninkii ku qabsaday oo ku dacweeyey markaasuu ninkii inkiro wuxuu yidhi anaana diracayga cali ibna abi qaalib marka iyo ninkii ayaa maxkamadda isla soo istaagay maxkamaddaa la keenay bes waa la isu soo hor fariisiiyey qaadigii waa u garnaqay nin walba waa dhegaystay cali ibna abi aalib marka ma haysto wax caddayn ah diriciisii wuu yaho wuu garanayaa laakiin markhaanti ma haysto waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar bayina laga rabaa caddayn qofka muddacigaah oo wax sheeganaya marka hadda cali ibna abi aalib baa muddaciya oo odhanaya anaa wax iga maqan yihiin wuxuu yidhi markaa shurayx ma oran oo waxa weye sida dadka maanta qaarkood samayn lahaayeen warba madaxweynahaad la garamaysa ama askar inta loo diro in qofkii la iska dilo la iska garaaco le maxkamadda imaaduu yidhi haddaad amiirulmu'miniin haddaad ninkaan wax kaa xaday bayino la imow caddayn imowna maxkamadda waa amiirkii dhamaa hay maxkamaddii baa la isla yimid cali ibn abi aalib shurayx wuxuu yihi qaadigii keen bayino keen caddayn labama khaantiya la kaala ma haya cali ibn abi aalib ninkii kaluu la hadla wuxuu yihi war diracaan ma ma leeyahay ninkan oo ma siinaysa oo waxa weeye ma ma tahay ma xaday waxaan ma xadin bu yihi anaa iskala diracay hay dhaar buu la soo istaagay ninkii yuhuudigii marka uxukuma cali ibn abi aalib wuxuu yidhi halkaa ka bax yahuudigii baa dirici qaatay ile waa dhaartay waana nin yahuudiya xataa muslim maaha arrintaasi marka waxay kutusaysaa cadaaladda wanaaggeeda waayo sababtu qofkaasi isagoo xataa aan muslim ahayn lama dulmiyin oo lama oran wariyaama amiirkaad la murmaysaa oo waxa weeye fi haddii kale waa ku xiraynaa waa ku dil lama dhihin waxay kaloo kutusaysaa qiimaha iyo wanaagga cali ibn abi aalib waayo markii saa loo xukumay intuu xanaaqay ma oran xukunkan kaa qaadaya qaadigii oo waa ku casilay midna ma taalo sidaas ayaa lagu kala qancaya waayo cadaalad iyo diin ayuu xukumay waxaa loo baahan yaha markaa inuu qofka islaamkaahi cadaalad uu xukumo oo naftiisa ku tarbiyeeyo gabadha muslimadaana gurigeeda markay joogto iyo hadday gabdho kale u garnaqayso iyo haddii khalad yimaado inay cadaalad xukuntabaa la rabaa ee aynan odran tanaa saaxiibtaya iyo tanaa waxa weeye la jirsanaya qodobka shan iyo toban waxaan kusoo qaadaynaa laa tadlimu axadan gabadha muslimadaa waxaa la rabaa inaynan qof islaama dulmiyin oo dulmi ku samaynin oo dhibaato u geysan rag iyo dumarba waayo sababtu maxay tahay nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam ittaqu dulma war dulmiga iska ilaaliya fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama war dulmigu waa mugdiyo maalinta qiyaamaha haddaad qofkaan maanta dulmidid haddaad khayaantid haddaad dhibaato u geysatid aakhiro ayuu mugdi kugu noqonaya marka jidka siraad la marayo oo jahanabo la dul marayo ayaa dulmigii mugdi kugu noqonaya oo aad nuur waayeysa oo markaa jahanamo halkaa aad ku dhacaysa haddaba dulmiga iska ilaali qaala allahu tacaala fi xadiisi alqudsiy xadiisulqudsina ilaahay waxa uu ku yidhi yaa cibaadii addoomadaydiyo inii xaramtu dulma calaa nafsii naftayda ayaan ka xarimay dulmigii wa jacaltuhu baynakum muxarama idinkana dhexdiinna waan xarimay inaad isdulmidaan falaa tadaalamuu ha isdulminina imaamu muslim ayaa labadaa xadiisba warinaya haddaba ikhwaanii fi llaahi wa akhawaati dulmigu waa arrin aada iyo aada u xun wuxuu noqonayaa meelo badan qofka haddaad xoolihiisa dulmidid waa dulmi oo haddaad cirdigiisa iyo sharaftiisa dulmidid waa dulmi oo haddaad wax ka sheegtid waa dulmi kulli waxaa la rabaa marka inaadan dulmiin oo haddaad jaajuustid waa dulmi oo haddaad khayaantid waa dulmi oo cahdi iyo ballan haddaad inta ka qaadid uga baxdid waa dulmi waxaasoo dhan marka waa dulmiye waa inuu qofku iska ilaaliyaa dulmiga noocaasa almuslimu akhu lmuslim qofka muslimkaa waa qofka kaloo muslimkaa walaalkii buu yihi nebigu ay akhuuhu fi ddiin weeye laa yadlimuhu ma dulminayo walaa yuslimuhu mana dhiibayo waman kaana fii xaajati akhiihi qofkii waxa weeye walaalkii dantiisa ah oo waxa weeye caawinaya kaana allahu fii xaajatihi ilaahay baa dantiisa isagana u gudaya oo caawinaya waman faraja can muslimin kurbatan faraja allahu canhu kurbata min kurabi yowma alqiyaama kurabaati yowma alqiyaama qofkii qof muslima dhibaato ka fayda oo ka dulqaada oo dhibaatada ka caawiya ilaahigii subxaana qaadirkaabaa isagana waxa weeye kurabaadka iyo dhibaatooyinka maalinta qiyaamaha ka dulqaadaya haddaba aynu iska ilaalino dulmiga oo waxa weeye aynu aad iyo aad isaga ilaalino inaynu dulmi ku dhacno haddaba dulmiga noocaasa oo aad iyo aad khatarta u ah waxaa la rabaa qof walbow inaad naftaada ka ilaalisid walaalkaa ka ilaalisid ilmahaaga ka ilaalisid xaasaskaaga iyo dumarkaaga ka ilaalisid dumarkuna ay raggooda ka ilaaliyaan inaan la isdulmiyin oo rabbigii subxaana qaadirkaa addoommo ilaahay abuurtay oo waxa weeye aan isdulmiyaynin aynu noqono xataa wax kale iska daaya dadka gaaladaa inaynu dulmino inooma banaana oon waxba inoo dhimin waayo ilaahay baa leh laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsidiin ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey dadka aan inala dagaalamin oo diinteenna inagu haysan oo ina nabadgeliyey inaynu inaguna dulmiyin waayo qofkii hadduuna diintaadii ku nabadgeliyey oo uuna diintaadii kugu faragelin oo waxa weeye uuna ku dulmiyaynin maxaad adigu u dulmiyaysaa marka sow khatar maaha oo arrin aada iyo aada u xun sow markaa noqon mayso waa in banaanka laga maraa markaa dulmiga oo cadaalad lala yimaadaa oo aan la dulmin dulmiga waxaa ka mid ah dadka ilmahooda dayacaya oo waxa weeye ilmahoodii tarbiyadii iyo diintoodii intay dayacaan waxa weeye markaas ay ilmihii waxa weeye ku dhacayaan inay waxa weeye diin la-aan iyo tarbiyad xumo caqiido xumo oo hadhow markaa dhibaatada noocaasa ay ku dhacayaan waa min adulmi weeye oo aakhire la isweydiinayo waa in la iska ilaaliya markaa oo qof walba ku dadaalo inuu diintiisa ilaashado ilmihiisa iyo ahalkiisana uu badbaadiyo qodobka lix iyo toban waxaan kusoo qaadaynaa tunsifu man laa tuxib waxaa la rabaa inaad cadaalad samaysid xataa qofka aadan jeclayn inaad u cadaalad samaysid qofka xataa aadan markaa jeclayn inaad cadaalad u samaysid oo waxa weeye aadan dulmiyin baa la rabaa adigoon jeclayn ba xata waxaa dhacaysa khaasatan dumarka inay in badan dhacdo inaad guri wada degan tihiin dad aadan markaa jeclayn oo waxa weeye amase ayba dhacdaba gabadhii inay gurigii ninkii guursaday matalan gabdhihii walaalihiisa ahaa dumaashiyaashii sodohdii inay dadkii isku isdabecad fahmi waayaan oo aan la isjeclaysan laakiin lama rabo inaad waxa weeye dulmidid waxaa loo baahan yahay inaad wanaag ku soo dabaashid oo marnaba aadan dulmi u geysan inaadan marnaba dulmi u geysan baa la rabaa waayo qofka muslimkaa waa qofka muslimkaa walaalkiis wayna dhacaysaa in dadku ay iskhilaafaan oo isfahmi waayaan faalarwaaxu junuudun mujannada maa tacaarafa minha talaf wama tanaakara minha ikhtalaf waa xadiis saxiixa oo muttafaqon caleyh nebigu wuxuu inoo caddeeyey inay dadka bilow aamigaa waxa weeye ay yihiin waxa weeye junuud oo kale waxa weeye wixii isdabeecad fahma waa isjeclaanayaan wixii isdabeecad fahmi waayana waa isinkirayaan oo waxa weeye isfahmi mayaan lama raba marka qofkan haddaad isfahmi weydeen inaad dulmidid ama cadaalad u samayn weydid oo aad adiga oo xataa markaa aan jeclayn inaad dulmidid ama xumaan ka sheegtid ama wax khalada ka sheegtid lama rabo ama aad tustidba shucuurkaaga inaad neceb tahay waxaa la rabaa weji wanaagsan iyo arrin wanaagsan inaad waxa weeye dadkii ku wada dhaqantaan ayaa loo baahanya waxaa dhici jirtay dhacday inuu abidarda iyo laga wariyey inuu yiri dadka qaarkood inagoo wejiga u furayna oo waxa weeye wejiga u muujinayna wanaag ayaanu haddana quluubteedu ayna jeclayn hay muxuu ka xageebuu ka soo qaatay marka bal u fiirsada nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka ay caaisha ka warinaysa radia allahu canha waxay leedahay caaisha ista'dana cala anabiyi sala allahu alayh wasalam rajulun nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisii soo garaacay oo weydiistay inuu nebiga u soo galo markaasuu nebigu wuxuu yidhi i'danuu lahu fa bisa fa bi'sa ibnu lcashiirati ow ama wuxuu yidhi bi'sa akhu lcashiira u idmaduu yidhi ha soo galo waxaana baas yeeshay macnaha dadka uu maaragtay nin xun buu ku tilmaamay inuu nin xun yahay ayuu nebigu ku tilmaamay ma una maqashiin laakiin markuu soo galay ayay caaisha waxay leedahay markuu gurigii soo galay ayuu neb nebigii markaas soo dhoweeyey oo hadalka u dabciyey oo wejiga u furay hadhow markuu baxay baan waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow yaa rasuul allah kelimaddaanaad tidhi inuu nin xun yahay baad sheegtay haddana waad soo dhoweysay oo hadalkaad u dabcisay oo wax maxaa dhacay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ay caaisha eyaa caaisha ina shara annaasi manzilatan yowma alqiyaama cinda allahi ilaahay agtiisa kuwa ugu shar badan ilaahay agtii waxaa weeye man tarakahu ama aw wadacahu waa isku macno qofkay ka tagaan dadku annaasu dadku ibtiqaa'a fuxshihi qofkay dadku ka cararaan oo gurigiisa ka cararaan oo wejigiisa ka leexdaan oo markay dadku arkaan ay ka cararaan kaasi waa midka ilaahay agtii ugu shar badan oo waxa weeye aada iyo aad u xun ilaahay agtii aan wax wanaaga u jirin haddaba xadiis saxiixa bukhaari ayaa werinaya haddaba haddii ay nebigu calayhi salaatu wasalaam saa inoo baray inaynu dadka inagoo xataa qalbiga ka neceb inaynu wejiga aan u dabcinno oo soo dhoweyno oo wanaag kula dhaqanno idfac bilatii hiya axsan wey waxaa loo baahanyaa inaynu dadkii marnaba aynu waxa weeye dulmiin walow adigu si kasta aada qofkaasi waxa weeye qalbigaagu u diidayo adiga lama raba inaad dulmisid oo dhibaato u geysatid haddaba arrintan dumarku aad bay ugu badan yihiin khaasatan dumarka la isla qabo oo waxa weeye daraa'irta oo waxa weye maaragtay iska masayraya waxa weeye arrintan aad bay ugu badan tahay inay gabadhu gabadha kale oo lala qabo ay waxa weeye wax walba ay dhib u geysato oo wejiga u bedesho oo huruufto waa dhibaato weeye tusaale waxaa idinku filan akhawaati fillaah xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam tusaalaan usoo qaadanayna bal caaisha dhegaysta waxayna leedahay caaisha radia allahu canha waxay leedahay dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam horta waxay ahayd gabadhii nebigu ugu jeclaa xaasaskiisa sagaalkii dumarkaayo uu qabay laakiin iyadaa caddaysoo waxay leedahay gabadha ila tartamaysay oo waxa weeye xagga quruxda iyo xagga dhallinyaranimada iyo nooc walba gabadha dhinaca taagnayd oo ila tartamaysay oo aan ka masayri jiray ilay kuwa kale islaamo waaweyn oo ka waaweyn bay ahaayeen waxay ahayd bay leedahay zaynab bintu jaxash radia allahu canha gabadh aada u wanaagsan bay ahayd gabadhaasaa xagga dabeecadda iyo xagga dhaqanka iyo waxa weye ila tartami jidhay oo aan ka masayri jiray bay leedahay haye haddaba miyay gaarsiisay marka inay dulmiso oo dhibaato ka sheegto oo xumayso bal fiirsada waxay leedahay imaamu muslim waxa uu warinayaa caaisha inay tiri iyadoo ka warramaysa zaynab waxay tihi hiya alatii kaanat tusaamini tan i dhinac taagnayd oo ila tartamaysay fi lmanzilati cinda rasuuli illah ay macnaha gabadha keliya oo waxa weeye nebiga agtiisa aniga ila dheerartamaysay waxay ahayd zaynab binti jaxash walam ara bay tiri imra'ata qab weligay qof dumara ma arag oo khayran ka khayr badan fi diini xagga diinta min zayda allo yaa maanta dumarka soomaalida weydiiya midda lagula qaba ka waran caybay waxa weye u miisaysa ilaa mid yaroo ilaahay u naxariistay mooye waxay leedahay caaishana way ammaanaysaa zaynab xagga diinta gabar ka wanaagsan ma arag wa atqaa lilaahi gabar ilaahay cabsidiisa ka badan ma arag wa asdaqa xadiisan gaba ka runsheeg badan ma arag wa awsala liraximi qaraabada ka xiriirin badan ma arag wa acdama sadaqatan ka sadaqo badan ma arag wa ashadda ibtila ibtidlaalan linafsiha mid nafteeda waxa weeye camalka ay samaynayso ayay aad iyo aad nafteeda ugu tarbiyayn jiray tasdiqu bihi wa tuqaribu bihi ila allah ilaahay bay u dhowaan jidhay adugu ammaan aad iyo aad u fara badan bay ammaantay waxa weeye ay aad iyo aad u ammaantay laakiin waxay tidhi xoogaa yar waxay dhahay dabeecad xoogaa kunul laakiin tusricu minha alfaya hadday wax yar oo xanaaqa ay gasho isla markaba way soo noqon jidhay bay tidhi dabeecaddeedaas xoogaa ilaahay u abuuray oo xoogaa waxa weeye xanaaqa ku jiray haddana isla markaba way ka soo noqon jidhay oo waxay ahayd waxa weeye gabar isla markaba toobad keenta oo soo noqota waayo nebigaa yidhi kullu bni aadam khadaa wa khayra alkhadaa'iina tawaabuun haddaba ku dayda dumarow waxa weeye caaisha iyo zaynab labada la isla qabo waa inay isjeclaadaan waa inay diinta isugu kaalmeeyaan waa inay wanaagga isku sheegaan bal aynu fiirina zaynabna hadday caaisha saa u ammaantay zaynab bal zaynabna aynu fiirino iyadana qowlkeeda ay ka tiri caaisha radia allahu canha xilligii ay dhacday xaadithatul ifki waad wada garanaysaan xaadithatul ifki inay munaafiqiintii suuqa geliyeen oo faafiyeen inay caaisha zinaysatay ilaahaygi subxaana qaadirkaana suuratu nuur uu kaga hadlay oo caddeeyey ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum ifki baa ilaahay ku tilmaamay been abuurasho wayna ahaydoo been abuurashay ahayd haddaba xilligaa markay dhacday intaan nebiga loo waxyoonin oo inay caaisha beri tahay ayna baraa'adeedu soo degin ayuu nebigu dumarkiisa ayuu waraysan jiray wuxuu weydiiyey marka zaynab wuxuu yidhi ka waran oo maxaad qoftaan bal ka warranoo idinkaa isla dumare wax aad ka ogtahay ma jiraan maa calimti wamaa ra'ayti maxaad ku aragtay maxaad ka ogtahay bal iiga waran qaalat waxay tihi yaa rasuula allah axmii samcii wa basari carabkayga iyo indhahayga ayaan dhowrayaa wallaahi maa calimtu calayha ilaa khayran wallaahi weligay waxaan khayr ahayn kuma arag haye weligay waxaan khayr ahayn kuma arag haddaba waxaa ilaaliyey marka facasamaha allahu bilwarac waracnimadeedii iyo wanaaggeedii iyo qaymaheedii zaynab ayay waxa weeye ilaahay ku ilaaliyey ee haddii ay tahay gabar waxa weeye aan diinteeda iyo wanaaggeeda aynan ilaalinaynin waxay odhan lahayd gabadhaani gabar fiican maahae iska fur haye maanta tii la weydiiyo la yidhaahdo middaan lagula qaba ka waran bal xaaladeeda see baad u aragtaa ninku la tashado wartani khayr ma lehe ina dhaafi unbay soo odhanaysa wax kale meeshii ma yaalin ina dhaafi unbay odhanaysaa tan ama waxayba ka shaqaynaysaa siday uga takhallusi lahayd ilaa mid dhifa oo ilaahay u naxariistay mooye haddaba saasay ahaayeen dumarkii nebiga iyo dumarkii saxaabada kuwo isjecel oo wanaag iyo khayr isku dardaarmaya haye bal umu salamana u fiirsadaa fi zaynab zaynab waxa ay ka tiri waxay tihi kaanat zaynab lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam mucjibatun wa kaana yastaksiru minha wa kaanat saalixatan qawaamatan sawaama way ammaanaysaa mid wanaagsan bay ahayd nebiga ayay cajab gelin jidhay nebigaa jeclaa waxay badin jidhay wanaagga soonkay badin jidhay gabar saalixaday ahayd aad bay u wanaagsanayd waxbay sadaqaysan jirtay oo masaakiintay ku sadaqaysan jirtay ayay leedahay haye sidoo kale caaisha radi allahu canha zaynab maray ka hadlaysay markii nacyigeedu soo gaaray inay dhimatay oo zaynab dhimatay ayay waxay tidhi laqad dahabat xamiidatan waxa ay tagtay oo dhimatay iyadoo wanaagsan mutacabidatan ilaahay caabudaysa oo wanaagsan oo waxa weeye dadka yatiimada ah iyo araamisha waxa weeye wax taraysa garoobka weeye armalku hay maymunana sidoo kale ayay iyadana u ammaantay oo waxa weeye ay wanaag uga sheegtay haddaba kulligood waxay isku wada itifaaqayaan umu salama iyo maymuna iyo zaynab iyo caaisha afartaba nebigaa qabay calayhi salaatu wasalaam waa xaasaskii nebiga waa ummahaatu lmu'miniin saasay isku wada ammaanayaan ee waxaa la rabaa dumarow inaad ku dayataan oo aad rabbigii subxaana qaadirkaa ka cabsataan ood iska daysaan waxa weeye xiqdiga iyo xaasidnimada iyo waxa weeye carada aad qalbiga gashanaysaan oo aad noqotaan walaalo islaama oo waxa weeye diintiina aad dhowrataan ayaa loo baahan yahay akhawaatii fillaah rabbigii subxaana qaadirkaana aad ka cabsataan haddii qof ka mida idinka ay dhibaata ku dhacdana inaadan ku farxin waayo sababtu waxa weeye haddii la imtixaamo oo qofka imtixaan ku yimaado ibtilaa uu yimaado inaad ku faraxdid ma aha waayo waxaa dhici karta adigana biri in lagu imtixaamo oo dhibaatadii ku timaado ee waxaa loo baahan yahay haddii qofka walaalkaaya ay dhibaata ku timid ama ha noqoto gabadhii lagula qabay ama ha noqoto qof kale inaad u ducaysid oo aadan ku farxin insha allahu tabaaraka watacaala rabbigii subxaana qaadirka ahaana haynaga dhigo kuwii raaca oo ku dayda salafu saalix ridwaan ullahi calayhim saxaabadii waxa weeye rag iyo dumarba kuwa wanaagoodii ku dayda ilaahay haynaga dhigo dariiqoodiina raaca insha allahu tabaaraka watacaala intaa ayaan ku joojinaynaa caawa haddii rabbi idmo wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamin